kulan wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kaste xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeena waxaan kusoo qaadanaa muwaadiic aan isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iisooyaalka mid ka mid ah haldoorada dumarkeena si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan markaad adiga aad shaqo bilaabaysa inta badan waxaa arkay dadku liidaayo niyadda kaa jebinaayo wax oo jirinkaaga dhigaayo markaas adiga qalqal ku galaa xaalada ceynkay ah ayay la kulmeen bilowgoodii haweenka leh ganacsiyada yaryar iyo sooyaalkeedii nololeed maama faadumo axmed caalin oo ahayd gabadhii ugu horreysay ee soomaaliyeed ee xaadirto fasal waxbarasho ah anigoo hanaa maxmeda ayaa idiin tabin doona farsamadu waa ibraahim cali mar kaliya barnaamijka haweenkeena iskusoo laabad wanaagsan goordhow ayaa idiin bilaabi doonaa falanqaynta xaalada ceynkay ah ayay la kulmeen bilowgoodii haweenka leh ganacsiyada yaryar balse markan sooyaalkeedii nololeed maamo faadumo axmed caalin oo ahayd gabadhii ugu horreysay ee soomaaliyeed ee xaadirto fasal waxbarasho taariikhdan waxaad ka heli kartaan buugga haldoorada haweenkeenna oo uu qoray wariye qoraa maxamed sheekh yuusuf baari caysho nuur aadan ayaa noo eegeysa waxa ay ku dhalatay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug aabaheed waxa uu ahaa askari ka tirsanaa ciidamadii gumaystaha talyaanigii halka hooyadeed xaabo jibriil ahayd hal abuuro tirisa maansada iyo xubin dhalinyaradii swl faadumo iyo hooyadeed waxa ay usoo kicitameen beledweyne ay muddo ku hakadeen ka hor inta aysan muqdisho usoo wareegin waxbarashadeeda sanadkii kii ayay bilaabatay waxbarashada gumaystihii ingiriiska ayaa ka furay dugsiya waxbarashada hoose degmada xamarjijab ee gobolka banaadir si wax loogu baro dhalinyarada wiilasha macalin jaamac bilaal oo ahaa macalin tababaray macalimiintii ugu horeysay dugsiyada hoose ee koonfurta wax ka dhiga ayaa maamule ka ahaa yuusuf aw maxamuud maxamed oo abti u ahaa faadumo cujeeri ayaa noqday aabihii soomaaliyeed ee ugu horeeyey oo ku dhiirada inuu wax baro gabdhihiisa siraad iyo maryama aabi yuusuf ayaa labadiisa gabdhood geeyey iskuulkii gumaystaha si wax loogu baro ogolaansho ayuu ka helay swl iyo odayaashii dhaqanka balse odayaashii ayaa uga digay in waxbarista gabdhaha ay fidno u horseedayso mustaqbalkooda isaga oo ka qancinaya ayuu ku yidhi intay gabdhahayga ii eersan lahaayeen in ay meel xun maraan uu jahli u geeyo iyaga oo og ha galaan anigu waxbaan baraye waqtigaas ayay ahayd markii ugu horeysay oo gabar soomaaliyeed xaadirto waxbarashada laguna bilaabay laba iyo toban gabdhood oo isugu jira soomaali iyo kuwo carbeed riyadii yuusuf aw maxamed ayaana hirgashay sanad kadib oo ku beegneed kii ayay faadumo cureeji nasiib u heshay in ay waxbarato kana baxday dugsiga dhexe kadibna ku biirtay iskuulkii majastaraale iyadoona loo bilaabay tababar macalinimo xusuusnow keligeed ayaa gabar ka ahayd fasalka dadaalkeeduna aad buu u heersareeyey waxayna halkaa ku heshay dhiirigelin sanadkii kii dowladii masra ayaa deeq waxbarasho siisay arday wiilal ah gabdhihii tirada yaraa ee wax baranayay ayaa masar weydiisatay in ay iyaguna siiso deeq waxbarasho ah jawaabtii xigtay ayaana noqotay in gabdho ay ka mid ahaayeen faadumo cureeji faadumo xaaji faarax khadiijo nuur kasteeli caashe keef khadiijo baskeeti maryan muuse boqor xaabo yuusuf cigaad saciide xaaji diiriye iyo gabdho kale deeq waxbarasho dugsiga sare la siiyo kadib talyaaniga ayay waxbarashada jaamacadda u aaday kana qalin bedelatay jaamacadda luuqadaha ee talyaaniga iyadoona noqotay gabadhii ugu horeysay ee ka qalin bedelata jaamacad howlaheeda waxbarashada iyo qoraalada kusoo laabashadeeda dalka faadumo cureeji ayaa noqotay gabadhii ugu horeysay agaasimo looga magacaabo wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladii kacaanka iyo wasiir ku-xigeenkiisa wasaaraddaasi bare sare iyo gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda ummadda soomaaliyeed ayay kula shaqeysay sanadkii kii waxa ay kamid noqotay guddiga xeerka qoyska waxaana madax u ahaa wasiirkii cadaaladda xubnaha guddigan ayaa ka koobnaa afar qof oo aada u firfircoonaa doctor maxamed aadan sheekh doctor maxamed yuusuf weyrax digtoreesa nuurto xaaji xasan iyo digtoreesa faadumo axmed caalin cureeji faadumo axmed caalin ayaa qortay buugga saa waxay tiri maansadii iyo waayihii xaabo jibriil buuggan ayaa si qoto dheer uga faalloonaya halgankii iyo waxqabadka hooyadeed xaawo jibriil halka dhanka kalena ay kusoo ururisay maansadeedii waxa uuna ku qoran yahay buuggan luuqadaha soomaaliga iyo ingilishka dhanka kale waxaa jira maqaalo ay qortay sida qoraalka siyaasadda qaranka ee jinsiga laba kun lix iyo toban erdogan waa halyey dhalad ah iyo kuwo kale shirarkii ay ka qayb gashay sanadkii kun sagaal boqol shan iyo toddobaatankii shirkii lagu magacaabi jiray international year of the women oo ahaa shir ay soo qaban qaabisay qaramada midoobey lana qaban jiray tobankii sano mar ayay ka qayb gashay ujeedkiisu waa sidii looga shaqeyn lahaa horumarinta haweenka dowlad walibana mas-uuliyad iska saarto
markan aanu imaano falanqaynteenna toddobaadkan oo ay ku beegnay toddobaiy labaatanka juun sannad kasta waxaa loo dabaaldegaa xuska maalinta ah ganacsiyada yaryarka iyo kuwa herdhexaadka ah si kor loogu dhigo wacyiga muhiimadda iyo kaalinta ganacsiyada meeldhexaadka ahi ay ka ciyaari karaan la kulmidda qorshaha horumarinta joogtada ah ee qaramada midoobey bishii abriil lixdeedii sanadkii labada kun toddobiyo tobankii ayaa kalfadhiga qaramada midoobey uu meelmariyey qaraar toddobiy labaatanka juun loogu asteeyey maalinta caalamiga ah ee ganacsiyada yaryarka ah iyo kuwa meeldhexaadka ah waxaana durba hirgeliyey afariyo konton dal oo dunida ah kuwaas oo ay ku nool yihiin in ka badan shan bilyan oo dad ah marka loo eego qiyaas dhawaangal ah in ka badan sagaashan iyo shan boqolkiiba ganacsiyada dunida waxa ay xooggooda ka koobmaan kuwa yaryar iyo qaar meeldhexaad ah shirkadaha ku howlan ka ganacsigoodana waxay wax-soo saarka guud ee ganacsiyada gaarka loo leeyahay ka yihiin lixdan boqolkiiba waxaana intaasi dheer ganacsiyadani waxay konton boqolkiiba ka yihiin daqliga guud ee dal walba ummadahaasi le ganacsiyada yaryar waxaa ku jira haween badan oo marka dalkeenna loo eegana ay yihiin kuwo kaalin weyn ku leh waxaa jira hablo badan oo waddanka ka hirgeliyay ganacsiyo yaryar oo qaarkood ay dalka ku cusub yihiin waxay leeyihiin urur ay ku midaysan yihiin hablaha ku nool caasimadda waxaana hormuud u ah qaali axmed xaaji oo ah guddoomiyaha midowda hal abuurka gabdhaha ganacsiga yaryar oo toddobaadkan inoogu martay ah barnaamijka waxaana hordhignay weydiimo dhowr ah waxayse ugu horeyn inooga jawaabaysaa weydiinta ah maxaa lagu sifayn karaa ganacsiga yar ganacsiga yar waa wax ka bilowda boqol ama ka yar kaasoo markaasi inta badan gabdhaha amase hablaha ay sameeyaan kaasoo inta badan horumar fiican iyo fafaalo fiican laga helo dadku isku mid maaha dadaa intay bilaabaan ku feelgaroobo oo ka hara dadna way ku dhegnaadaan alxamdulilah aniga kooda marka ugu horeysa waxaan ka bilaabo waxyar oo micno laheyn haddana waxaa waaye meel fiican uu marooyaa allaha barakeeyo marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha idinkoo gurigiina joogtiin inaad isticmaal aada yacni sameysan kartiin ganacsi yar kaasoo yacni dulqaad iyo samir u baahan oo aada himilo fiican iyo rajo fiican aad ka sameyn kartiin marka
waayahay qaali maxaa ka qayb qaatay inay joogtayaan waxaa ka qayb qaatay inay daa'imaan hadba inay helaan dhiirigelin iyo suuq fiican waa anigase hadda ila tahay gartay sidee qofka ugu horumaraa ilaa uu ganacsi weyn uu bedelayo
horta ganacsi weyn inaad ku bedelato horumarka adigay kugu xiran tahay taasoo ah inaad horta koo ah waqti geliso inaad go-aan qaadato inay kaa go-naato inaad iska bedesho yacni ganacsigan yar oo aad micnaha tusaalahaan sanadkan haddii aad joogtay wax boqol ama ka hooseeya ah inaad yacni qaabkaad u gaari laheeday hami sare inay mar walba kaa go-naato
waa gartay faa-iido sidee ah ayay ganacsiyada yaryarka ahi u leeyihiin bulshada
ganacsiga yar bulshada faa-iiday u leeyihiin tusaale ahaan ani hadda waxaan iibiyaa saliida timaha waxyaabaha yaroo gabdhaha isku cacarfiyaan iyo dharka iibiyaa faa-iidada aan u leeyahay waxaa waaye tusaale ahaan qofku maanta inuu xaflad aado rabaa suuqa kama gaaro onlineko kasoo dalbanaa dharkii qaabkii oo ka hela caladuul mootaa loo saara gurigeeda si degan ku keene marka faa-iido weynay bulshada u leedahay taasoo ah suuqa inay intay wareegaan maanta dhan ay waqti geliyaan taas ay fududeyne marka inay maxaanku dhahaa si dhaqsi lah ay ku helaan wixii ay rabeen weliba ayagoo seeskooda ah amase ayagoo maxaan ku dhahaa naqshadii ay ka heleen ah ani ahaan faa-iidada marka faa-iido fiican uu leeyahay ganacsigeera bulshada waxaana rajeynaa dadka inay onlineka wax badan ku fahmi doonaan aniga kuley onlinekan ku ganacsadaa umaaniisa collection kuley inay wada arkeenaa rajeynaa bulshada waxaa rajeynaa inaa maxaan ku dhahaa gabdho badan ay soo kici doonaan wax badan ay fahmi doonaan adigoo gurigaaga jooga ah horumar samey kartaa adigoo gurigaaga jooga ah wax badan noloshaada ka bedeli kartaa adigoo ilmahaaga heysta ayaa waxaa sameysan kartaa waxyaabo badan oo maxaan ku dhahaa ku fikirta adig social mediaha maalin walba intaa dhex taagantaa ugu faa-iideyso wax adiga noloshaada bedeli kara waxaa arkaysaa dad social mediaha wax badan amase falow badan kuleh amase wax badan kuleh oo maalaayacani iyo waxaa micno lahayn soo dhigayaan inkastoo aan mawduuca ka baxay laakiin yacni social media faa-iidadiisa uu leeyahay ganacsiga yaryar ayaa ah inaan uga faa-iideysano wax walbo oo samaan ah anagoo yacni xumaanta iska reebeyno
qaali ganacsiyada yaryar maxaa keliya badi ku kooba haweenka maxaana inta badan ku kooba guryaha ganacsigeera waxaa badi haweenka ku koobay inta badan haweenka in ay gaari kareynin suuqmanka haweenka ah aysan u suurtagelin tusaale ahaan hooyo waaye ilma u joogaan inay ganacsatee rabtaa mana awoodo inay suuqa aado marka waxay naqanaysaa inay gurigeeda ay ku ganacsato eewaxeeda iyo waxyaabihii ay soo saari karto ee markaas ay guriga ay ku sameysato laakiin ragga fursad waxay helayaan banaanka wax badan ay uga soo qabsan karaan maxaan ku dhahaa subax intoo baxo oo habeenka tegi karo laakiin qof hooyada ah ma awoodi karaayo inuu maanta subaxii labiyo tobanka intuu ka baxo oo caawa labiyo tobanka soo hoydo haddii ay naqatane waa markaas qof garab haysto oo markaas familiga amase maxaan ku dhahaa dad yacni aada iskugu dhowiyiin ilmaha uha oo xataa ay markaas kalsooni qabinay maalin walba ay soo bactamaysa dheeshay ilmihii ka warmasay yihiin saas waay marka marka waxay naqonaysa inay hooyadu jawi degan gurigeeda idoo joogto ilmaheeda haysato wax walba haysato ay ganacsigeeda ku bilowdo
ma jiraan caqabado ay la kulmaan hablaha leh ganacsiyada yaryarka ah haa way jiraan markaad adiga aada shaqo bilaabaysa inta badan waxaa arkay dad ku liidaayo niyadda kaa jabinaayo waxa markaas adiga dhan wax oo jirinkaaga dhigaayo markaas adiga qalqal ku galaa laakiin markay adiga shaqada kaa go-an tahay oo aada rabtid inaad wax qabsato caqabado caqabad caqabadaha way kugu yaraanayaan niyadjabka iyo dadka hadaladay ku dhahayaanna wax micnaa makugu yeelayaan inta badan dadkeena isma dhiirageliyaan ee markii aada intaa tagto aad tiraaho war heblaayo waxaasaa rabaa inaan bilaabo caladuul qofka ugu horreysoo la tashato asaaba niyadda kaa jabinaayo markaasuu ku dhaha waxaasa waxaas wax maahane iska dhaaf aniga markii ugu horreysa aniga saliidan sameeyaa umanisar treatment oil saliida lahaay waaye saliideeda saliido badan waaye hal xabaleemahan laakiin markii ugu horreysay hal saliidan kusoo baxay markii aan bilaabayo oo ugu horreysay dadaa la tashtay markaasaan dhaha waxaan rabaa war saliid badan oo anfacdaa jiro inaan bilaabaa rabaa waxaa dhacday inay dadki dhan ay iga soo horjeestaan ay dhahaan waxaa saliid maahane wax laysku dardaraad bilaabaysaa wara waxaas iska dhaaf marka inteena badan markaan ganacsi rabno inaan bilaawno isma dhiiragelino ee waa isniyad jabinaa marka ha kaa go-naato adiga waxa aad sameyneyso inay noqdaan waxaad adiga ku kalsoon tahay marka caqabadaha kaleetoo jirana waxaawaayo kaleeto dadka deliveriga inaa mooto wacdo mootada kaa daahda dadkina ay ku aamini waayaan ay ku dhahaan maxaa wax nagala soo dagaa maxaa wax nooga soo daahiyeysaa dhaqsinoo keen saan waaye inta badan laakiin maryan dadka koob marka ugu horeysa ma fahansanin onlineka laakiin hadda way fahmeen oo waxaad isdheedaa qofka inuu sida hore uu ka fiican yahay markii aan koob bilaabayo waxaa dhici jirta dadkayna dhihi jireen lacagta waa naga qabtaa way a usoo daahiyeysa waxa qofkaana mootada inta badan mooto bajaajleyda aniga inta badan mooto bajaaja ay adeegto waa taqaanaa aaday u been badan yihiin marka waxaa dhici jirtay inaa kasta marka dhaho okay lacagtaada kusoo celina intii alaabta lagaga keenayo ina dul qaadanayso marka hadda intii hore way ka fiican yihiin waxoogaa waxway fahmeen caqabadahana waa iska yaryaryihiin marka waa kaas
maadaama aad adigu tahay hormoodka hablaha leh ganacsiyada yaryarka maxay tahay waxyaabaha aad qabataan ka urur ahaan muxuuse yahay ujeedkiinu anaka ururkeena waxaa waaye midooda hal abuurka gabdhaha ganacsiga yaryar waa gabdho badanoo isu tegay waxyaabo badan sameeyay tusaale ahaan farshaxanka guryaha saliidaha timaha mushaaradii ilmaha la siiyo iyo dadka waaweyn waxaa kaleeto bejiyaha gabdho sameeyaana ku jiraan waxaa kaleeto joogaan gabdho sameeyaan shumacyada carfaayo oo guryaha habeenkii mase xiliyada romantiga la shito waxaa kaloo jiraan gabdho ayti ah oo yacni yacni disaynada disaynayaasha guryaha sameeyaan waa badan yihiin oo anaga tiim isku tagay oo wax wax walba ka sameey yacni wax walba ka koobana ku jir- iskugu jirnaa yacni waxaan rabnaa inaa gabdhaha dhiiragelino inay gabdhaha inay wax qabsadaan aan tusno inaa maxaan ku dhahaa aan naqa karno dad isgarab taagan inaan naqa karno dad isdhiirageliyo in aan hormuudka gabdhaha naqano ay nagu daysadaan gabdhaha naga yaryar gabdho badanoo waxaa jiraan fikrado qalbigooda ka guuxaya haddana la cabsanayo Een, ayagana waxaan leeyahay haddii ay fikrad qalbigaaga ku jirto aadna qabsa karto ee saa ugu dhabay laheeda falkeeda inaa geshid oo maxaan ku dhahaa marnaba aadan cabsoonin Aa, fikirkaasan aniga gabdhaha sii lahaa ee, inaa iskarab istaagno Aa, maxaan ku dhahaa mar walbo aan naqano hormuudka gabdhaha oo yacni haddii aa waxbaratay oo gurigaaga ay joogto qalbijabaa kugu dhacay waxaa isdhahaysaa facaa way shaqaynayaan waay aa u shaqayn laadahay keliya ma ahan inaad xafiis raadsata ee waa inaad adiga aad raadiso waxyaabihii aad uga bixi laheeda caqabadaha shaqo la-aanta oo ah laakiin wax la hubo oo hadhowdii markii aad eh, yacni een, wax la hubo aad bulshada la timaado eh, markaas adaaba yacni si fiican kugu bulaaliya laakiin eh, waa la sameeyaa ee samee camal haddaa usoo sameyso amba waa la qabtaa hay qabo waxay naqanaya inaad suuqa dhaqsi ka baxda laakiin wax aa hubto oo soo tijaabisa markaas suuqa lasoo gasho Eh, waxay naqan doonaan wax aada iyo aada u qiimo badan oo aada iyo aada u qurux badan Eh, maxaan ku dhaha bulshadana markaas ee si fiican ugu dhex muuqdaa ujeedkeena guud waxa waaye inaan qabano keena taagta daran aan is soo saarno aan naqano gabdho mar walba isdhiirageliya een, hormuudna u noqda gabdhaha kaleetee ururkiina ma muqdisho oo keliya ayuu ka howlgalaa mise gobolladana waad gaarsiisan tihiin anaga ururkeena hadda muqdisho keliya uu ka howlgalaa laakiin waa rajeynaa insha allah sanadada soo socda amase bilaha soo socda inaan gobolada gaarno oo dhalinyarada xirfadlayaasha ah aan markaas gobolada aan ka soo aruurino xirfadoodana aan soo bandhigno hadduu ilaahay yiraaho ee qaali aadaad u mahadsan tahay ugu dambeyntii sidee shaqo la-aanta jirta looga kaaftoomi karaa iyada oo laga faa'iideysanayo hal abuurka iyo fikradaha ganacsiyada yaryarka ah ee ay bulshadu leeyihiin shaqo la-aanta jirta waxaa looga kaaftoomi karaa in aad adiga isdhiirageliso horta marka ugu horeyso Een, in aad fikrad la imaado Ah, haddii aa xatay fikrad haynin inaa wax badan maskaxdaada aad wajiso si aad u soo hesho waxyaabo badanoo markaas noloshaada horumari kara in aadan niyad jabin haddii aa shaqo la-aan ay ku heyso aa mar walba adi isdhiiro geliso aniga ahaan saasaan dhihi lahaa Een, marka waa kaa
aad ayay u mahadsan tahay qaali axmed xaaji oo ah gudoomiyaha midowga hal abuurka gabdhaha ganacsiga yaryar waxay inoogu marti ahayd barnaamijkeena toddobaadkan intaa ayaana ku soo afmeerayaa intaan ku kulmi doona barnaamijkan kulacayn ah sidaas iyo amaana allah hilibka